بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد مصر أيا كم إذا ذاتك كبائرت كدعة متجوبتية على العصيان caasinta ilaahay la caasiyo tiyada saqaa'irta ah tarku tanasuhin waxaa kaloo kabiirooyinka ka mid ah in laga tago in layska ilaaliyo min albawli kaadida fii nasi alxadiidi xaal uu sheegaasu ku jiro iyo kabiiradaas lagu sheegay xadiidkii naskiisii xadiidkii almusadadi ahaa midkii la sugay oo sugnaayo daabitka ahaa waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahay nadmulkabaa'ir beytkan sheikhu wuxuu ku sheegay laba kabiiro oo kabaa'irta ka mid ah iyo laba arrimood oo dunuub waaweyn la yskaga qoraayo oo dunuub iyo dhib badan ay ka imaanayso labada arrimood midda koowaad saqiirooyinka oo la joogteeyo weeye midda labaadna waa kaadida oon la yska ilaalin oon la yska dhowrin midda koowaad waa arrinta ku saabsan saqaa'irta oo la joogteeyo asaqaa'ir wixii kitaabkan looga hadlaya ma aha kitaabkan waxaa looga warramayay kabaa'irta maxaa yeelay saqaa'irtu iyadu haddaanan kee laga tooba keenin waxaa laga yaabaa in lagu dhaafo waysaqaadka iyo salaadaha iyo waxa la midka in lagu dhaafaa suurtagal ah oo waa lagu tirtiraa sida nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam iyo jimcooyinka iyo meeshaan laakiin wuxuu u keenay shiikhu saqaa'irta maanta waxay tahay saqaa'irtu hadday aruurto oo ay badato qofkuna uu caadaysto ouna joogteeyo isagoo ugu xunay dembi yihiin oo uu iska fududaysto ee dembi la-aanba uu ka soo qaado waxaa isku tegayu qofka khataray gelinayaan saqaa'irtu markay aruurto waxaa laga yaabaa inay marka dambe shaygu uu kabiiro isku bedelo oo aruurkaas saqaa'irtu ay aruurayso iyo fududaysigaas qofku saqaa'irta uu fududaysanayo iyo joogtaynta qofku saqaa'irta uu joogtaynayo dembina uusaba u haysan oo uu iska samaynayo u iska leeyahay wixii saqaa'ir ah hadduuba maqlo shaygaanu waa dembi saqiiro ah iyo shaygu waa mubaax qofku hadday isku mid u noqdaan qofkaasu khataru ku jiraa maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wa muxaqaraati dunuubi war waxaa iska jirtaan dunuubta tan la xaqiro oo la yaso oo wax yarka laga soo qaado sababtu waa maxay fa innahunna yajtamicna cala arajuli xataa yuhliknahu waa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muxaqaraadkaas iyo kuwaas la xaqiro oo dadku quursadaan oo oo dadku is yidhaahdaan wax weyn idinka qaadi maayaan haddii aad xaqiraadda ka day weydaan oo aad joogtaydaan oo aad daa'imtaan khatar waxaad ugu jirtaan inay idin halaagaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muxaqaraadka dunuubtu qofka waa u kulmayaan ilaa marka dambe qofka ay quusiyaan oo qofka halaagaan oo kabiiro ku noqdaan oo shayu kabiiro isku bedelo waa dembi ku mudatood ku mudato ciqaab ilaahi subxaanahu wa tacaala saqiiro markaa ha fududaysanin marka koobaad marka xigtana saqiirada ha caadaysanin oo ha joogtaynin oo saqiirada ha u qaadanin inaysan dembiga ka mid ahayn waa dembi ilaahay laga gelaa subxaanahu wa tacaala waana caasin ilaahay la caasinayo haddaad marka caado ka dhigato oo aad joogtaydo oo qofkii kala hadasha aad tidhaahdo maxaad igala hadlaya waxaan waa saqiire waysada dhaafaysa oo lagu tirtiraa salaada soo socotaa lagu tirtiraa jimcada soo socotaa lagu tirtiraa ee aada mubaaxaadkii ka mid dhigto khataraad ku jirtaa israarkaas aada shayga israartay iyo daa'imkaas saqiirada aada daa'imtay iyo joogtaynta aad saqiirada joogtayday saqiiradii wuxuu u beddelaa kabiiru u beddelaa saqiiradu asalkeedu waa saqiiro laakiin joogtayntaa kabiiro u beddelaysa iyo ka toobadkeen la-aanta iyo ku dhiiranaanta aad ku dhiiranayso iyo xaqiridda aad xaqirayso iyo inaysan meel weynkaaga oolin kabiiradu iyo ka tegitaankeedu buuraha aad aragteena waa weynanka badan waa quruur wax la aruuriye waay dhagxaan yar yar ah oo quruur ah oo cidida foodeeda aan ka waaweyneyn oo la isku gegeeyey waay waxa ad aragteen oo buuraha ad aragteen noqday badaha waaweyn iyo webiyaashu biyaha ka buuxood aragteen oo haddii hadda nagula fataho aan u halaagsamayno waa dhibca la aruuriye hadday marka waxaan yararka adiga kuu aruuraan marka dambe waa ku halaagaya waxaani culimmaduna waxay sheegaan qaacido waxay dhahaan laa sagiirata maca alisraari walaa kabiirata maca alistikfaari maxaa laga wadaa sagiiro ma jirto haddii shaygii la joogtaynayo dembiga ahaa shaygu sagiiro ma noqonayo kabiiruu isku bedela laa sagiirata maca alisraari sagiira ma jirto dembigu sagiiro ma sii ahaanayo haddii dembiga la caadaysto oo dembiga joogto laga dhigto isagoo awal sagiiro ahaa walaa kabiirata maca alistikfaar kabiirana ma sii jiri karto haddii istikfaar meesha uu yaallo oo istikfaaru ay timaaddo qofka kabiirada ku dhacaahi hadduu ilaahay uu tooba yidhaahdo oo tooba shuruuddeedii leh ou la yimaado dembi usii qoraamayo qofkaas marka sagiirooyinka yaan la dheeshanin musirun waxaa kabaa'irta ka mid ah dadka ku dhaca musirun mid joogteeya cala alcisyaani cisyaankuu joogtayna cisyaanku waa caasinta allah la caasiyo subxaanahu wa tacaala wuxuuna ka wadaa meeshaan asakaa'iru ka wadaa liana alkabiirata kabiiratun bigayri israar liana alkabiirata kabiiratun bigayri israar adoon kabiirada joogtaynay kabiiradu kabiiro kugu tahay kabiirada markii kabiir ahaan lagugu qoraa inaad joogtaydo shardi maaha dadka dilkiisa iyo zinada iyo tuugada iyo shirkiga joogtayn aad joogtaydo kadib ku noqo maayaan kabiiro ee mujarad aad ku dhacdo kabiiradii waa ku dhacday shayga markii la joogteeyo kabiirada isku bedelaho waa sakaa'irta arrinta labaad waa kaadida oon la iska dhowrin shayga labaadoo meeshaan sheikh ku sheego kabiirada ah kaadida waxaa loo baahan yahay dadku inay iska dhowraan ama kaadidooda ha ahaato ama kaadi bani aadam kale ha ahaatee maxaa yeelay kaadidu waa nijaasi haddaadan kaadida iska dhowrin ood kaadida isku firdhido ood kaadida isku habeedido oo faylahaada iyo lugahaada aad ka dhigto sidii lugihii geela oo kale aad ka dhigto ama kaadida aad u aaba yeelin inay jidhkaada iyo maryahaada gaaraysa iyo firaashkaada iyo gurigaada iyo wixii adugu aad mas-uulka ka aheyd khatar waxaad ugu jirtaa maalinta qiyaamo in lagu cadaabo nabiguna calayhi isalaatu wasalaam laba qabriyuu soo maray xadiidkii cabdillahi bni cabbaas markaasaa nebigu yihi calayhi isalaatu wasalaam innahumaa la yucadabaan labadan qabri dadka ku jira waa la cadaaba waa ahlunaar waa guban yihiin waa ciqaaban yihiin qabrigay ku ciqaaban yihiin kadibna nebigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn saaad idinku arkaydeen ma lagu cadaabaayo markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam ama axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min bowlihi ama min albowl kaadidiisa iskama ilaali jirin ama kaadida kale iskama ilaali jirin midkood kaadidoon marka la iska ilaalin waa dembi weyn maxaa yeelay waxaa ka dhalanaa cadaabulqabriyaa ka dhalanaa waa kabiira min alkabaa'ir dad badan oo markay kaadinayaan iyagu isku kaadinaa oo korkooda ku kaadinaa oo maryahooda ku kaadinaa bareerna ugu kaadinaa oon xanuunsanayn oon kaadidooda iska soo baxsanayn khataray ku jiraan maalinta qiyaamo dadka cadaabulqabriga la cadaaba ay ka mid yihiin dad badan oo kaadidiian weli ka dhammaan oo ka socota iska dhaqaaqa kadibna kaadidu ay ka dis leedahay oo isku habeedinaa kaadida iyaguna waxa ay khatar ugu jiraan cadaabkaas la sheego cadaabulqabriga ah dad badan oo hadday kaadi tagaan aan kaadidooda la raadin meel aan kaadidu ka soo laabanaynin ee iskaga gantaaleeyo iskaga talloojiya kaadida mutuleelada iyo shamiitada iyo derbiyada kadibna kaadidu ay ku soo firirtana ee korkooda dhama wada firir kaadiga uu noqdana ayagana waxaa u diyaarsan cadaabkii cadaabulqabriga ahaa wax sahlan maaha arrintu dheelleel maaha dad badanoo hadda annaga naga miduhuna arrintan waa la yaaban yihiin ah kaadi aad kaadiday firirkaaga soo laabtay oo iska ilaali weyday ahadhow laguu cadaabaa waa lala yaaban yahay in lala yaaban yahay dadka arrintuu la yartaana nabigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam innahumaa la yucadabaani yidhi wamaa yucadabaani fii kabiir shayu kabiiro waayahay laakiin dadka indhahooda iyo aragtida dadka markii loo fiiriyo shayu kabiire maaha sida dadku u haystaan markii loo fiiriyo raayul caamka markii la fiiriyo iyo bulshadu waxay ka aaminsan yihiin kabiire ma aha laakiin ilaahay agtiisa waa kabiiro shayga la rabo in kabiir ahaan looga fogaadana shayga dadka dhexdooda kabiirada ka ah laakiin ilaahay agtiisa aan kabiire ka ahayn maaha ee waa midka ilaahay agtiisa kabiire ka ah subxaanahu wa tacaala ama dadka dhexdooda kabiiraha ka ahaado ama yuusan ka ahaanin alimaamu albukhaari raxmatullahi calayhi xadiidkan marka uu soo saarayey meelahu ku sheegay qaarkood markuu u baabeynayey xadiidka wuxuu u baabeeyey wuxuu yidhi baabun min alkabaa'iri anlaa yastatira min bowlihi kabaa'irta waxaa ka mid ah qofku inuusan iska ilaalin uusan iska dhowrin kaadidiisa iska dhowrin kabaa'irtay ka mid tahay haddaad marka kaadidaadu iska dhowrin aad ku ciqaab mudane kaadida qof kalood iska dhowrin maxay noqoy iyaduna waa kasii daraane qof walba marka waxaa la rabaa arrintu dheeldheel maahane in arrintan loo dhug yeesho guryahana lagu tarbiyeeyo in kaadida la iska dhowro oo haddii qofku ay masquul gasho ama ay xaajo guda tagto kaadida markay kaadideena ay maryaheeda ka dhowrato jirkeedana ay ka dhowrato kaadidana ay iska dhammaydoon kaadidoon ka dhammaan aysan ka kicin meesha waswaasna lama rabayo waswaas ma fiicna arrintaasu inay waswaas kuu keento ma fiicna iyaduna ood is tidhaahdo ama kaadigu kaa imaan rabtaa ee saddex saac laba saac hal saac aad nusuusha iskaga jirto oo aad maanta o dhan lugaha dhulka la dhacdo ood cida ku haydo maanta o dhan ood jiirato iyadoo wax kaa soo socda aan la arag ayadoona ma fiicno isliska la islisana laftirkeedu ma fiicna a'immada qaar ka mid ah waxay dhahaan qofku waa neef irmaanahoo kale waay neef irmaana maanta o dhan haddaad dhiijin la daba socoto maanta o dhan waxbaa ka dhiiqaaya aduguna haddaad maanta o dhan islisayso is tidhaahdo shaki inta qaado aad is tidhaahdo kaadida iska dhammey ee islis aad is tidhaa maanta o dhan adna waa lisme maanta o dhan sida neefka irmaanka u dhisma ad u dhisme taasuna waa waswaas iyo qanaas iyo waxaan fiicnayn iyo shaki ayadana la iska daayo laakiin kaadida iska ilaalisha ilmaha yararka ah oo dhallinyarada ah lagu tarbiyeeyo kaadida inay iska dhowraan waxyaabaha nasiib darrada waxaa ka mid ah hooyo ama aabbe ama mas-uul arkaya wiilkiisii ama gabadhiisii oo intay istaag ka kaadsha kaadidii oo socota sarwaalka xidhana haddana ee sarwaalkiisii canugii kaadidu ka muuqato ee canugii oo gogosha soo gala joodariga soo seexana dhabta la saaraa canugii meeshuu raba ku ciyaara gurigaas xaggow nijaasku hura ama musqushu albaabkeeda istaagaa markaasuu albaab ka talloojaa geliba maa musqusha markaasaa kaadidu socotana waa uu soo laabanaa kaadiduna ku wada firdhane isagoo wada sharxaan u imaana habartii waa dhowrane adoogii waa dhowrana canugan dembi ma leh laakiin qofkaan mas-uulka qataru ku jiraa maxaa yeelay gurigiisii iyo dadku mas-uulka ka ahaa iyo goglihu mas-uulka ka ahaa uu nijaas ku dhowrto ku fiirsaday canugan kaadidiisuna waa nijaas marka waa in lagu tarbiyeeyo ilmuhu kaadida inay iska dhowraan oo kaadida iska ilaaliyaan annaga waaweynaan kaadida iska ilaalino xaggaa ilmaha lagu tarbiyeeyaa kaadida inay iska ilaaliyaan dadkii waaweynaayaba allow sahal ah oo xaalkoodu bariga dhexe iska yihiin oo laga yaabo iyagiiba inaysa kaadida iska dhowrayne kaadidooda iska dhowrin cadaabulqabri ay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi akfaru cadaabi alqabri min albowl xadiidkan caloolxumo badanaa ku jirta kaadida ninka waa iska dhayshaysi laakiin nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam akharu cadaabi alqabri min albowli uu ka yimidba cadaabulqabriga intiisa badanba dadka qubuurta lagu gubaahoo lagu gamaarinaahoo lagu rafaadinahoo lagu ciqaaba ciqaabkoodu wuxuu ka yimid kaadidooda iska dhowri oo iska ilaali waa kabiira min alkabaa'ir annaga agtanadana waa ku fududaa sida nabigu sheegay waa calayhi salaatu wasalaam agtanada waa ku fududa laakiin ilahay agtiisa waa dembi weyn sheegaan waana dembi ankee qofka aan lagu kaadinaynin qiyaamihii weynaa ee qabriga lagula sugaho qabriga lagu looga goynaho looga jaasaynaa wixii qofkaan uu geystay qiyaamahana hadduu muslim yahay waa taxta mashii'ati illaah aduwda gaal ahaana walba gaal oo ahaa sheekhu marka wuxuu yidhi musirun mid waxaa dadka kabaa'irta ku dhacaa ka mida joogteeya cala alcisyaani caasinta ilaahay la caasiyo oo saqaa'irta ah tarku tanasuhin ayaa ka mida kabaa'irta ka tegitaan ilaalin la iska ilaaliyo laga tago min albowli gaadida la iska ilaaliyo in laga tago fii nasi alxadiidi xaal shaygaas iska reebidda la iska reebana uu ku sugan yahay xadiidkii naskiisii xadiidkii almusadadi la sugay oo saxiixa ahaa waa xadiidkii cabdullahi bni cabbaas inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir xadiidkii ah ama axadumaa kaana laa yasatur min albowl waa muttafaqun caleyhi xadiid arrintaas markayna dheeshanin muslimiine iyo ragga dumarow kulligana yaana dheeshanin arrinta ku saabsan kaadida oo la yska dhowro oo la yska ilaaliyo qof walboo raba in cadaabulqabriga ilaahay uu ka badbaadiyo subxaanahu wa tacaala hadeer intuu adduunyada joogo jirkiisa iyo maryihiisa iyo goblihiisa kaadida ha ka ilaaliyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq